بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاaة والسلاaم عlى رasuuل الlahi صلى الله عليه وsلم maalin wanaagsan waxaan maanta shirkan jaraa'id u qabanay in aanu ini ka xog waranno inaan inina gaar inina gaarsiino go-aankii ou guddiga gaarka ah oo aqalka sare ou ka soo gaaray khilaafkii soo kala dhex galay xukuumadda federaalka ah soomaaliya iyo maamuladii ama dowladihii xubinta ka ah xukuumadda federaalka soomaaliya bishii setember laba labadii labada kun iyo sideed iyo tobanka afarteeda ilaa sideedeed intaas kadibna oo aqalka sare isu xil saaray inuu khilaafkaas oo u qumo oo dhexdhexaadiyo dowladda dhexe federaalka soomaaliya iyo xukuumadaha xubinta ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya si loo soo celiyo wada shaqayntii maslaxadda dalka iyo dadka ku jirtay ee loogu adeegayay ummadda soomaaliyeed degaan kasta ha joogtee dalka soomaaliya gudihiisa iyo xiriirka caalamiga intaba saameyn ku leh aqalka sare wuxuu u kala diray wufuud dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah caasimadahooda inay soo xogaalsadaan waxa ay ku saabsan yihiin waxa sababay hakinta ama goynta xiriirkii wada shaqayneed ee maamulka dhexe iyo maamulada xubinta ka ah dowladda federaalka ah xog ururintii la soo ururiyey oo ay soo gunaanadmayn isla bishaas dabadeedna loo howlgalay broseskii loo mari lahaa in lagu soo saaro go-aan wuxuu soo dhammaaday bishaan hadda aan ku jirno afar iyo labaatankeeda iyuu soo dhammaaday waxaan maanta in la wadaagsanaynaa oo meediida la wadaagsamaynaa intii kaleo ay khusayso labada dhinacana aan gaarsiinay ama aanu gaarsiinaynaa kuwa durugsan ay maanta ka wada warhayaan in khilaafkaas go-aan laga gaaray loona howlgelayo sidii loo dhammayn lahaa inta harsan aqalka sarena uusan ka hareen ilaa uu dhammaystirmo go-aankiina aanu filayno in sida uu yahay loogu wada qanco oo loo wada qaato in sha allahu tacaala waxaan marka iniin sheegaynaa go-aankaas oo isu taagay aqalka sare waxaa saldhig u ah isagoo ku soconaya qodobka koob iyo lixdanaad ee dastuurka federaalka soomaaliya kaasoo siinaya faqraddiisa koowaad aqalka sare iyo baarlamaanka shacabka labadaba inay isu taagaan mar kasta danta qaranka meesha ku jirto qodobka saddexaadna ou siinayo aqalka sare matalaadda xukuumadaha ama dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ah ilaalinta nimidnimada federaalka ah iyo ku shaqaynta iskaashiga federaalismo oo dalku ou qaatay in lagu shaqeeyo inuu isu taago halkaas mabaadidaas bay ka turjumaysaa wuxuu maanta marka inla wadaagsananaya inla wadaagayaa labadan dhinac oo ay arrintu u dhaxaysay iyo meediyada oo aan ugu talagalnay inay shacbi weynaha oo arrintan danaynaya meel kasta dalkaa kaga noolaadeen inaad gaarsiisaan si hufan iyo sidaan usoo qoray iyo beesha caalamka oo iyaguna danaynaya inay arrintan ay meeshay saldhigatay ay ogaadaan oo loo sheegay inaanu annagu maslayno oo arrintaa dhexdhexaadkaa qaadanayno haddaba go-aankaas oo aan ku dhawaaqayno siduu u qoran yahay oo aan ini akhriyi doono wuxuu qiimo weyn ugu fadhiyaa dalka soomaaliyeed iyo dadkiisaba iyo hay-adihiisa dawligaah oo aqalka sare ka mid yahay iyo xukuumadaha qaybta ka ah xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda xukuumadda dhexeba intaba inay soo noqoto oo dib loo soo agaasimo wada shaqayntii joogsatay muddo hadda saddex meelood ku dhow taasoo wax weyni ku curyaameen waxaan marka broseska iniin akhriyi maayo laakiin waxaan iniin akhriyayaa go-aamadii iyo meelaha la cusbiyey guddiga gaarka ay aqalka sare ee xaluhelidda khilaafka labada dhinac oo shir yeeshay afar iyo afar iyo labaatankii bishan wuxuu aqalka sare wuxuu qoraalkan ku soo gudbinayaa go-aan ahaan tabashooyinkii loo baahan yahay in xukuumadda federaalka ay sida ugu dhaqso badan uga howlgasho una fuliso wax ka qabashadiisa si loo soo celiyo wada shaqayntii hay-adihii dawliga ahaa heer maamul dhexe iyo maamul goboleed aqalka sarena wuxuu waajib isaga dhigay oo ka saaran yahay xaqiijinta dhammaystirka xaluhelidda khilaafkaas hadda taagan waxaan marka iniin sheegayaa waxaa lagu soo ururiyey tabashooyinkii wufuuddii gobollada kala aaday waxay soo ururiyeen tabashooyinkaas sideed guud sideed tabasho oo guud oo mid walba gudaheeda ku xambaarsan tahay arrimo badan iyo afar gaar gaar ay u kala leeyihiin tabashooyinka guud waxaa weeye dedejinta dhammaystirka dastuurka federaalka xeerkii qaranka labo ka howlgelidda dhismaha ciidanka qaranka iyo sugidda amniga ka howlgelidda dib u heshiisiinta iyo midnimada qaranka ka heshiinta qaabka doorashada guud labada kun iyo kob iyo toban iyo dhismaha asxaabta labada kun iyo kob iyo labaatanka iyo dhismaha axsaabta xoojinta nimaam nidaamka federaaleynta siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan midaynta qaranka qorshaha qaranka sida waxqaybsiga mashaariicda iyo dhaqaalaha iyadoo dowladda dhexe ay yeelanayso go-aaminta meelaha ku habboon ka hirgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo bulsho ee heer qaran faragelin la-aan doorashooyinka heer maamul dowladaha xubinta ka dowlad federaalka iyo heer dowlad dhexe cabashooyinka u kala gaargaarka ah dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah dowladda puntland waxaa cabasho gaar u ah taageerida ciidanka xoogga dalka s n a qaybtiisa puntland xagga mushaarooyinka tababarada iyo agabka jubbaland taageeridda ciidamada daraawiishta ee jubbaland tayayntooda iyo kala howlgelidda sugidda amniga guud ee maamulka jubbaland koonfur galbeed kala shaqaynta sugidda amniga koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan waddada howlbowlaha ah ee isku xirta muqdisho iyo baydhabo galmudug la dhisidda ciidan maamul galmudug ciidanka maamulka galmudug oo biliiska ugu horeeyo iyo la xoreynta deegaanada amni darrada ka hayaan ku hayaan al-shabaab gunaanadka guddiga gaarka ah ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay xukuumadda federaalka u soo jeedinayaan inay si dhaqso ah uga howlgasho fulinta qodobada go-aankan kor ku xusan oo ka kooban siddeedda qodob guud ee afarta midba gooni u yahay maamul oo ah nuxurka tabashooyinkii laga soo ururiyey maamulada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka go-aankan waxaa lagu saleeyey tabashooyinka u dhexeeya hay-ado isku dowlad ah oo leh shakhsiyaad sharci ah dowladdaa dhexe bay wada wada yihiin si waafaqsan dastuurka ku-meel gaarka ee soomaaliya kaasoo ku socod la-aantiisu ay waxyeello u geysanayso qabashadii adeegyadii ay dadka iyo dalka u hayeen hay-adaha dawliga ah ee maamulka dhexe iyo kuwa degaamada dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka eeg qodobada dastuurka oo kale ah qodobka kontonaad oo ka hadlaya mabaadi ahaan mabaadi'da federaalka oo ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka konton iyo koowaad oo ah xidhiirka iskaashi ee heerarka dowladaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadduu yahay mid dowladda dhexe iyo kuwa maamulada iyo hadduu yahay maamulada dhexdooda ah qaab ku hadlayo qodobkaasa sheegaya kooiyo kontonaad qodobka konton iyo labaad iskaashiga xukuumadda xubnaha ka ah dowladda federaalka shuruucdaasoo dhan lifaaq ahaan bay ugu xidhan yihiin warbixintan bay ku xidhan yihiin idinkana koobyaal baan laydinka siinayaa si aad u gelisaan warbaahinta ugu dambayntii guddiga gaarka ah ee aqalka sare wuxuu go-aankiisa ku saleeyey dastuuriyan in heerka maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka ay mas-uuliyaddooda tahay inta badan fulinta adeegyada ay dalka uga baahan yahay uga baahan yahay uga baahan yihiin gobollada iyo degmooyinka dalka ee ka baxsan caasimadda muqdisho sidoo kale inay mas-uuliyadda dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya ay tahay utaagnaanta iyo matalaadda qarannimada soomaaliya the sovereignty of the somalian nation state tusaale ahaan ee qodobka siddeetan iyo toddobaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee faqradda koowaad b astaanta midnimada qaranka c ilaaliyaha iyo horumaryaha mabaadi'da aasaasiga ah ee dastuurka way tiro badan yihiin iyagoo qodob laga soo minguuriyey dastuurkii bay ku lifaaqan yihiin warbixinta sida ku cad qodobka saddexaad ee dastuurka federaalka ee soomaaliya tusaale ahaan qodobka sagaashan iyo sagaalaad ee xukuumadda federaalka ah xilalka golaha wasiirada ee xarafka a dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda ee xukuumadda iyo dhaqangelintiida labadaba iyadaa mas-uulka ah intaas waxaa ku dhan go-aamadii iyo wixii la tabashooyinka ahaa oo la sheeganayay guud ahaan wixii ay lagu saleeyey oo qoraalkan ku salaysan yahay iyo lifaaqyadii ku xiraa oo dastuuriga ahaa oo halkan ku xusan iyagoo isku xiran ayaan idiin dhiibaynaa idinku saa u qaybsanaysaan shan koobi baan idin siinaynaa shantaa koobi qaata si wanaagsan oo hufan oo aan lahayn kutirikuteen iyo wax lasii kala tartarjumay aan lahaynay siday tahay waad u gelin kardhaan